kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kusoo dhawaada shabakada wararka qurbajooga ee somaali diaspora news sidoo kalena aad naga soo booqan karaysaan qurbajoogcom dhegaystayaal toddobaadkii hore waxaa ka dhacay magaalada hargeysa gadood ay sameeyeen ardayda dhigata kuliyadaha kala gedisan ee jaamacadda hargeysa soo baxaas oo ay bileysku kaga hortageen xabado iyo qabqabasho ay ardaydii ku sameeyeen islamarkaana konton ka mid a ardada ee ilaa iyo haatan xabsiga ku jiraan haddaba jaaliyada edmonton jaaliyadda reer somalilan ee ku dhaqan magaaladan edmonton gobolka alberta ee dalka canada ayaan fursad u helay qaar ka mid ah inaan wax ka weydiiyo sida ay u arkaan dhacdada ka dhacday magaalada hargeysa ee ardayda jaamacadda hargeysa oo gadood ka sameeyey koror lagu sameeyey fiigii amaba kharashaadkii jaamacadda halkan waxaa ila fadhiya maxamuud doolayare cabdulqaadir mooge maxamuud qori iyo axmed bardaax aan ku horeeyo cabdulqaadir mooge cabdulqaadir sideed u aragtaa buuqan soo noqnoqday fiiga jaamacadda hargeysa ee imikana sababay isku dhacan
bismillaahi raxmaan raxiim walaal horta marka hore aada baad umahadsan tahay aadnoaadnoo kugu mahadnaqayaa inaad maanta aad ra'yigayga iga weydiiso arintaas sidaan u arko marka waxa weeye arintaa waxaan u arkaa dee arin qalada waayo dhibaatadu haddii ay kaa soo gasho xagga ardayda iyo xagga diinta iyo xagga dhaqaalaha iyo waxyaabaha noocaasa waxay noqonaysaa arrin aada iyo aada u foolxun marka mushkiladeynu may hayn maanta inay naga soo gasho xagga ardayda waxay ahayd inay naga soo gasho sidaynu ixtiraafu raadin layn marka waxaan arrinkaa u arkaa arrin qalada inuu yahay ardayda la xidhxidhayna dee ardaydu maaha kuwii jeelasha loo sameeyey jeelka waxaa loo sameeyey in tuuga lagu xidho iyo dadka dadka dila iyo dadka dadka dhaca marka ardaydu waxa weeye ardaydu waa waa muraayaddii wadanka waa mustaqbalkii wadanka ma aha dad u qalma in la xidhxidho weliba lagu xidhxidho dee howlo la xidhiidha waxbarashadoodii iyo gadood ay ka sameeyeen lacag lagu kordhiyey oo aanay qaadi karaynin haddii ay qaadi karayaan dee gadoodkamay sameeyeen lacagta waa iska bixin laayeen marka waxa weeye un sababta arrinkan gadoodka keentay maadaamo ay lacagtii iska bixin kari waayeen ay dhibaatana ku noqotay waxay deeto ay ay dee door bideen inay arrinkooda ay si silmiya usoo bandhigaan sidii silmiga ahayd ee usoo bandhigeenna nasiib daro dowladda maanta jirtaa waxay noqotay dowlad arrinkeedu uu noqday uun carjuuqdhe wixii aan aan ku idhaahdana haddaad sideeda u qaadan weydo waa xadhig iyo dil iyo dagaal waa si wanaagsan maxamuud sideed u aragtaa dhacdadan soo wajahday ardayda wax ka barata jaamacadda hargeysa kuliyadaheeda kala gedisan ee markii dambena gadoodka keenay iminkana qaar ka mid a ardayda xabsiga la dhigay bismillahi raxmaan raxiim marka hore horta cabdiqaadir waad mahadsan tahay guuleed adig iyo maxaa lala shabakada caalamiga ee qurbajoog ama somalia diaspora aad baan isku mahad celinaya fursadda qaaligana siiseen mar labaadka aniga maxamuud ahaan waxay la tahay arrinkan waa arrin qaldan ardaydu maanta waa u bixiyay wadanka waxaweyaan waa ardaydii mustaqbalkii maxaa baritoole marka ardayda hadda jira looma samayn in jeelasha lagu guro in maxaa la dhaha eraryu maalmoba lagu cadaabo iminka waddankeena wuxuu maraya meel aad iyo aad macnihi u xun oon fiicnayn oo wixii dadku ay ka dagaalameen ee ardaydu ay ka kaceen maxaa le waqtigii uufa ee la xidhoo kale maaha maalin walba in arday yaroo maxaa la dhahay qalin iyo buugsito oo waynu ogni maanta waddankeena inay boqolkiiba shan iyo toddobaatan in ka badan maanta inay dhalinyaro yihiin inay boqolkiiba sideetan in ka badan maanta shaqalaa yihiin ardayga hadduu maxaa shahaadada soo qaato maxaa la dhahday jaamacadda aanu meel la taga haynin dowladdu waxay ardayda inay macnii shaqaa u abuurto waa dowladdu waxay inay jaamacadaha kabto jaamacadda hargeysa waa jaamacadda keliya dowladdu haday jaraa lagu tirina jaamacadaha jaamacadaha tahay jara dowladda in ka tirsan marka ardayda absolutely waxaan arkayna waxa arrin qaldan yahay dowladdu inay ku qaldan tahay inay wax weeyaan dastuurka somaliland baa fasaxaya dadka siinaya xaq iyo xuquuq qofka u siinaya mudaharaad silmiya inay sameeyaan marka ardaydana waa dad aqoon-yahana maaha dad maxaa lalahay jaahiliina maaha dad hubsita waxa weeyaan arday roboard soo qaatay xaq baana u leeyahay inay mudaharaadaan inay dareenkooda inay cabiraan waad arkaysa maanta ardaydeeni iyo iyo maxaa la dhallinyaradeenni maanta badaha ay ku dhammaadeen wax kalena maxas wax weeyaan waa shaqala-aanta iyo rajaxumada xukuumadda kulmeyna markii la dooranaya hada jalaan waxay ku bayiin ay ku macalaha ay ku ololan jirta waxaa ka mid ahaa isbeddel iyo inay maxanihii wax badan arday u qabato inay shaqo u abuurto inay jaamacadaha free ka dhigto wax kaloo nimankaan ku dari lahaa waxa artay imanka iskuullada kale waxayna waxaan ka dhignay free waxaweye absolutely waxaan waxbarashada hoos bay u dhacday macalimiintii fiicnaa way ka tegeen jaamacaddii ugu ha- macnihii ugu dambeysay macnihii dowlad gacanta ku haysana sidii iskuullada macnihii ay iyadana ka dhigeen maanta inay ardayda mudaharaadayaan arrinka maanta waxaan dhegeysanayay maalintii dhoweyta wasiirka waxbarashada markay hadlaysay runtii wax lagu xishoodo oo laga qoslo oo lagu qosla ayay ayay- ayay ku hadashay waxay tidhi arnaga iyo ardaydu waxaanu ku heshiinay inaanu doorkan ka bixino maxaa lahaa semisterka shan oo dhowr iyo laba iyo konton kumaanu ma ayaan farta ka saaray jaamacadda waxa yaa- yaa ka mas-uula waddanka waxaweyaan dee dowladda ka mas-uula waxaweyaan dadka cashuur baa laga qaadaa waa tax payers marka waxaweyaan absolutely way qaldan yihiin macnihii dowladda iyo maxaa la wasaaradda waxbarashada aad iyo aad arrinkan waan kasoo horjeednaa ardayda in la xidhxidho in la caburiyo in maalin walba loo adeegsado waanu cambaaraynanaa aad iyo aad ayaad u mahadsantahay iminka isna halkan waxaa een, nala fadhiya een, maxamuud doolle yare oo aan doonayo bal fikirkiisa ku saabsan dhacdadan inuu een, inoo soo gudbiyo maxamuud Ah, bismillahi raxmaan raxiim marka hore shabakada qurbajoog news iyo shaqaalaheedaba aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa fursadan qaaliga ah ee ayna siisay haddaan ka hadlo fikirkayga horta arrintii waa arrin nasiib daraa in arday waxbarasho dadkoodii ay waxbarasho usoo direen in jeelasha lagu guro oo halkaa ay ku lumiyaan waqtigoodii iyo magaranaysaa ay qaaliga ahaa ee ay doonayeen wax ku bartaan runtii eh, isku dhaca waxa keenana waa fiiga in la kordhiyey fiiga in la kordhiyeyna runtii kolay aqoontaa ka muhiimsan oo weynu ognahay aqoontaa ka weyn lacag oo bariiro lacag way baxaysaa laakiin dowladda waxaan odhan lahaa ardayda dib ha u eegto waa ubaxii berri toole waa madaxdii berri toole idin bedeli lahayd waa waqti aad idinkuba soo marteen marka waxaan odhan lahaa arrintaa in ardayda la xidhxidho oo waxbarashadoodii iyo laga kala daadiyo waa arrin aada iyo aada wejigabax u leh dowladdu runtii wax badan bay qabatay laakiin maanta waxay qabatay yaanay ku baabiinin tan ee, ha ha qiimayso ardayda ardaydu waxa weeyaan waa ubaxii wadanka waa wixii lagu soo hirinayay ee ahayd in magaranaysa ay dalka laga eegayay horumarkiisa iyo dadka usoo kacaya wax usoo baranaya marka waxaan odhan lahaa ardaydan wixii dee magaranaysa ay arrintaa nabad ha lagu xaliyo sideedii ha lagu soo celiyo ardaydana ha la soo daayo ardayda iyo dowladdana markaan eego markaan dee dhexdhexaad ka noqdo dowladdan u badinayaa qaladka marka saasaan kusoo koobi lahaa reygayga waanad mahadsantihi asalaamu calaykum calaykum salaam aad baad u mahadsan tahay een, maxamuud doolle yare oo ahaa waxaa isna halkan een, nala fadhiya axmed badaax Een, axmed een, waad maqlaysay raayada een, laga dhiibtay een, dhacdadan hargeysa ka dhacday ee jaamacadda hargeysa ardaydii dhiganaysay ee gaduudka ka samaysay korarkan lagu sameeyey lacagihii een, jaamacadda ay ku dhiganayeen Een, kadibna ay xarig ku mutaysteen gaduudkaas sideed u aragtaa maxaadse odhan lahayd xalku uu noqon karaa
Een, asalaamu calaykum aada iyo aad baan kuu salamaya cabdiqaadir guuleed iyo shirkadda een, somalia diaspora dot com in aada iyo aad baan ud mahadsan tahay fursaddan qaargeed maanta aadna siisay horta nasiib darro weyn baa dhacday oo aada iyo aadna waa naga xumahay dowladdana waxaan leeyahay een, waxaa tihiin horta ilmahir iyo cunadii la sheegi jiray ayaa horta leeyahay dowladda wey midda kale meesha taale waxa weeye een, sharata wixii uu siranya uu lahaa dalka waxbaan ka qabana amba waxaasan wax ka bedelna amba saasaan odhana waxay ku dambeysay ina jeelkii madheere ee dadka loogu talagalay maxaabiista caadiga in la geeyna ubadkii yararaa ee waxbaranayay in lagu guro wax kaloo laga bixiyo wax kaloo loo qabtay iska daa ilmuhu waxuu ka hadli karaa qof farid buu leeyahay idh isu dhiiban karaa laakiin ilmaha ina dee jeel loogu jawaabo dee ina siraanyo la xidho dee xaaladiisa soo noqon lahayd way jeedada meesha taala isla meel qurux badan ninkiisa deelka lagu xidho sheegto ninkii qaylinayay buuqii waa maalintii uu dahriya wadanka haystay marka waxaan leeyahay in kolley fikirkan ka wada dhiban lahaa waxaan koran lahaa dee dhalinyartii ugu horreysay baa ka wada tidhi waana intaa yidhi maana la qabaa laakiin waxaan leeyahay dowladdu boqolkiiba boqol way khaldan tahay ardayda xarigga laga daayo in waxa ardayda maanta fiiga iyo lacagta lagu biirinayaana ilmaha laguma biiriya laakiin haddii fikirku uu yahay ilmahaasi berri ka maalin shaqu helayahay oo maanta wadanku horumar iyo waxbuu ka helaya amba shaqu ka helaya taas boorta in qofka wax lagu biiriyo oo lacagtiis iyo fiiga lagu biiriyo laakiin ilmuhu berri ma ka maalin markuu waxbarto halkuu la tegaya ujeedada meesha taala weeye dadkoodii ka waaweynaa shaqo ma hayaan asagii shaqa mustaqbal ma sugayo hadhow xalka markuu waxbarto inuu tahriibu karo oo badaha ku dhinto marka waxa weeye wadanka waxaan leeyahay anigu xaalad xun buu ku sugan yahay marka waxaan leeyahay wadanku wuxuu u baahan yahay maanta in la badbaadiyo aniga fikri ahaan markan anigu aan eego waa si wanaagsan een, dowladdu waxa ay sheegtay in een, isu soo baxyada noocan ay yihiin qaar inta badan horseeda burbur hantiyadeed iyo dhimasho iyo dhaawac ay keenaan dad inta badan dhexyaaca dadkan mudaharaadaya ee doonaya inay cabashadooda muujiyaan sidaa awgeedna ay ka habboon tahay in si dhaanta dibadbaxa lagu soo bandhigo een, cabashooyinka jira Een, iminka haddii aynu eegno caqabadan ka jirta jaamacadda hargeysa Een, dowladdu waxaa kaloo ay ku andacoonaysaa in jaamacadaha kale ee dalka ku yaala ee sida gaarkaa loo leeyahay kororkan xitaa marka la eego in weli jaamacadahaas kale ay ka qiimo badan yihiin tan hargeysa sababtoo ah dowladda oo kabta n xagee looga gudbaya caqabadan maxaa soo jeedin lahaydeen mase tahay in dowladdu ay la macaamisho ardayda miyaanay ka habbooneyn in dowladdu ay la macaamisho hogaanka jaamacadda si markaa arrinkaa wax looga eh, qabto cabdiqaadir waad mahadsantahay aniga waxaa ila tahay anigoo maxamuud qoriya arrinkaas haddaan fikirkayga ka dhiibto dowladdu waxaad moodaa sidii hablihii yaraayo kale inay ula xintamaysa ardayda iyo maxalli jaamacadda dowladdu waata wadanka ka mas-uulka waata dadka cashuurta ka qaada waata maxaa lahay ummadoo dhan mas-uuliyaddeeda wada qaatay waatii shalay tole ku baaqasay isbedelka marka shalay markii wax weyaan maanta jaamacadda argsi dhibaato ka taagan ma aha tan oo keliya haddayna aragna jaamacadda hargeysa ilaa markii la aasaasay ilaa maanta inta badan wax weyaan cabasho fara badan oo dhinaca waxbarashada ah, dhinaca macallimiinta ah, dhinaca wax badan baa jiray waxa weeyaan ma waxaan ogeyn ma- markii hore ardayda ay mudaharaadeen maalintii waxaan dhe- wax- waan dhegeystay wasaaradda maxaa la dhahaa waxbarashada markay ka hadlayeen wasiirka iyo agaasimuhuba waxaad moodaysa sidii dad kheyral mas-uula inoo hadlayaan oo caruur yaroo kale ay la hadlayaan markay hadlayaan waxa weeyaan mudaharaadka waxa weeyaan dadku xaq bay u leeyihiin dareenkooda inay ku muujiyaan dowladdan maanta waxayan waa dowlad dadka caburinaysa waa dowlad aan ogoleen dadka inay mudaharaadaan inay dareenkooda dhiibtaan waxa waxaweyaan carjuuq dheh waxaweyaan wax kastaba r r u iyo maxaa la dhahaa ciidamada booliska dadku fasaxaysta wax yarta caruurta maal madaxa laga tuganad arkaysa marka macnaa aan inaanu naftu aanay qiimo la lahayn marka waxa weeyaan dowladdu wadanka iyadaa ka mas-uula iyadaa waxbarashada ka mas-uula waxa waxa weeyaan inay macni jaamacadaha inay kabto tan oo keliya maaha marka tiri maalinta waxaa leedahay waxaan waxaan maqlaya marka wasiiraddu lahayd waxa weeyaan waxaan sab waxaan ogeyn jaamacadaha kale bareefadka iyo isla balbadhigta jaamacadda maxaa lahayd dowladda hayso marka waxa weeyaan dee maaha inaad adigu aad wadankii fawdo geliso ood bareefad wax walba gacanta u geliso oo macnihii inta dadku ay ka yaacaan wax alaale wixii public ahaa iyo wixii bareefadka ahaa macnihii ay noqdaan waxa wax fiican waxa weeyaan dadku inay bab- public ka yimaadaan waxa cashuurta dowladda lagu dhisay ee macnihii ummadda tagas bayriska ay bixinaysa macnihii ee la- ee lagu kafargaraynayo inay jabnaato inay tayo yeelato inay tayadooda ilaaliyaan inay kaantaroolaan inay wax weeyaan ay- ayaa loo baahan yahay laakiin maaha inay ku konfargarayaan maxaa lahaye jaamacadaha maxaa lahaye bareefadka yaryar ee dadku iska furteen dukaanadoo kale ah waa si wanaagsan een, cabdiqaadir buuge halkee halkan looga gudbi karaa maxaa xala sideed u aragtaa Een, horta walaal cabdiqaadir een, annagu mar haddaanu nahay een, qurba joogtii horta annagu waanu yaabanahay waxaanu ka yaabanahay waxyaaba fara badan oo wadankii ka dhacaya oo wararkoodu noo imaadaan dee wax walba maalin walba dowladdu waa tii qaldan weeye haddii ay noqoto xagga eerboodada haddii ay noqoto xagga waxbarashada haddii ay noqoto xagga biyaha haddii ay noqoto alumsa dhinac walood eegtaba dowladdu maanta wadanka ka jirtaa waa dowladdu waa taa maalin walba qalad keenaysa allahuma salli cala maxamed markaa waxaan odhan lahaa xalku wuxuu noqonayaa in horta wax walba xaqiisa niw la siiyo ardaydu xuquuq bay leeyihiin allahuma sal cala- shacabka kalena xuquuq bay leeyihiin marka waxa weeye tan ardayda haddaan usoo noqdo een, jaamacadda dowladdu adduunka markaad meel walba eegto jaamacadaha babliga ah jaamacadaha barefadka ah jaamacadaha babliga ah ayaa mar walba jaban marka ma aha in la barbar dhigo jaamacad barefada oo allahuma- een, een, ay suuragal tahay in macalimiinteedu ay ajanabi yihiin oo lacag fara badan lagu bixiyo jaamacadaha noocaasoo kale a dadka dhigtaa waa dadka lacagta le ee een, dee waalidkoodu ay iska bixin karayaan lacagaa fara badan leh jaamacadaha dowladdana waxaa loogu talagalay dadka middle classka ama low classka ee inkamkoodu dee aanu aada u si fiicnayn markaa dowladda ayaa inta badan taageerta jaamacadaha caynkaasa markaa dowladdu iyo wasiirka waxbarashadu maaha inay idhaahdaan bal eega jaamacaddaa heblaayo la idhaahdo semesterkii intaasa lagu dhigtaa intaa anaguna markaa waynaanu intaa gaadhsiina maaha inay caynkaasoo kale ula tartamaan jaamacadaha privatka ah midda kale maanta waxa ay xaqiiqa oo aniga ii muuqata dadkii ardayda mudaharaadaysay ee maanta la xilxiray waa ardayda aan iska bixin karaynin eh, een, fiigaa lagu kordhiyay maanta waana the same ardayga barito u hasalgarayn doona ee dayday doona shaqada waayo ardaygaa danyartaahi waa ninka aan haysanin wasiir barito shaqo geeya waa ninkaan haysanin barasaa barito shaqada ka wasteeya waa ninkaan barito haysanin nin xildhibaano oo shaqada ka wasteeya waa ardayga danyartaha waana the same ardayga barito tahriibi doono marka uu maanta shaqo waayo marka ardaygaa danyartahay laba jeer ayuu ayay ayay mushkiladu haysataa oo barashar ku saaran yahay waa mare mar uu jaamacaddii uu u mudaharaad ayuu leeyahay halayga dhimo lacagta oo kan halayga dhimo haddana xabsi la dhigayo marka uu waxaasoo dhibaataa soo maro ee uu shahaado soo qaatana waa ardayga mar dhow shaqo aan heli doonin ee tahriibi doona markaa waxa weeye dee bulshadeenu maaha wada taajirin maaha haddii inanka wasiirku uu iska bixin karo een, jaamacadda qaaliga ah waar ardaygan iyo sida ay bulshadeenu ay u badan tahay waa dadkaa danyartaahe aynu dadkaa danyartaa eegno ayaan anigu odhan lahaa intaasaan halka ka baxay aad baad u mahadsan tahay cabdulqaadir moogo ayuu ahaa oo ka mid a qurbajooga reer somalilan ee ku nool magaalada edmonton ugu dambeyntii maxamuud dholayare maxamuud waad dhegeysanaysaa araayaha kala gedisanaya halkan laga soo jeediyey sideed u aragtaa xalku halkuu ku jiraa baad u malaynaysaa
runtii xalka halkuu ku jira haddii aan fikirkayga ka cabiro xalku wuxuu ku jira amaan odhan lahaa in marka hore aan dowladda odhan lahaa jaamacadda ha la dejiyo nidaamkeeda iyo sistamkeeda oo jaamacadda wax sar go-an oo la yaqaano ardaygu oo kuna soo galo kagana baxo ha laga dhigo oo haddii ala badankeeda leeyahay dee yaan la odhan sanadkana waxaa bixi sanadkana waa bixi waayo maxaa yeelay arday aan sanadkii hore dhiganin baa laga yaabaa sanadka dambe inay kusoo kordhaan oo marxaladahan iyo duruuf kala duwan ma garanaysaa jaamacadda kusoo biiray marka waxaan odhan lahaa ardayda iyo jaamacaddu maamulka ha isla dejiyeen oo wax ku talagal lahoo barnaamij saxa ha u dejiyeen oo qiimo lagugu soo lagu soo talagala ha yeesho ardaydana waxaan odhan lahaa waxa weeyaan dee waxbarashadiina iyo waxa weeyaan dee ha u luus garanina inaad mudaharaadaan iyo ka doorataan ma garanaysaay shilimaad yar waxbarashada ka weyn oo haddii la badankeeda waxbarashada qiimeeya oo haddii la badankeeda leeyahay dee waxaan ku ihi waxbarashada iyo aqoontaasa maanta lagaga bagaalaa faqri iyo ma garanaysaa hoos u dhac dhaqaale dowladdana waxaan odhan lahaa dee nidaamka ha dejiso arrimaha soo noqnoqonaya amba ha noqoto madaxda sare jaamacadda amba ardayda ha noqotee waxaan waa wax in badan dadka iyo bulshada ma garanaysaa ku dhex aada ugu soo badanaya dhagaheeda kusoo badanaya waana jaamacaddii keliya tee dowladdu haddii labadankeeda lagu magacaabayo ku magacaabnayd marka waxaan odhan lahaa tayada tayada jaamacadda iyo nidaamka jaamacaddaba ha la dejiyo oo dee wax barnaamij saxa ha loo sameeyo sida saan kaga baxaya asalaamu calaykum calaykum salam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal intaa waxaa ku eg afkaartii aan ka ururinayey jaaliyadda reer somalilan ee ku dhaqan magaaladan edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada oo inooga waramayey siday u arkaan shaqaaqadii ka dhacday jaamacadda hargeysa iyo gadoodkii ardaydu ay ka sameeyeen kharashkii jaamacadda oo lagu kordhiyey iyo ardaydii la xirxiray iyo xalku halka uu ku jiraba intaynu hawada dib ugu kulmayno cabdulqaadir xuseen oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo